aad baad u mahadsan tahay mahad barqanimadii hore ee maanta dagaallo culus ayaa waxa ay ka qarxeen duleedka deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose halkaasoo muddooyinkii lasoo dhaafayba ay ka taagnaayeen xiisado colaadeed oo u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka la baxay jubbaland ee uu hogaamiyey axmed madoobe dagaallo ilaa iyo saddex jeer dhacay oo la isku gabaldhacsaday ayaa waxa ay maanta ka dhaceen ee duleedka raaskambooni iyo gudaha magaaladaasba kuwaasoo lasoo warinaya inay geysteen khasaarooyin kala duwan oo soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamay dagaalada dhacay gelinkii hore ee maanta labada dhinac guulo ayay ka kala sheegteen oo mid walbaahiba waxa uu kan kale ku eedeynayay inuu weerarka isaga kusoo qaaday ayna isdifaaceen khasaare culusna isgaarsiiyeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee maamulka axmed madoobe ninka lagu magacaabo aadan axmed xaaji ayaa shir jaraa'id oo uu goor sii horreysay qabtay waxa uu ku sheegay in weerar xaqdarro ah lagu soo qaaday ciidankooda ku sugnaa duleedka raaskambooni ayna iska difaaceen weerarkaas waxa uu tilmaamay in khasaaro culus ay gaarsiiyeen ciidankii dowladda federaalka ayna ka qabteen maxaabiis dagaal tiro dhowr jeer ah ayuu maamulka axmed madoobe sheegay in tobannaan isugu jirta saraakiil iyo askar dhaawac ah ay geeyeen magaalada kismaayo sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen askar aad u badan oo maxaabiis ah dowladda federaalka dhankeedu iyadoo aan guulo sidaa u waaweyn ka sheeganayn dagaalka ayaa waxay duhurnimadii maanta sheegtay in ciidankeedu ay isdifaaceen ayna ku sugan yihiin deegaanka raaskambooni wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in axmed madoobe lagula xisaabtami doono tallaabada uu qaaday ficilada qarandumiska ah waxa uu ku mutaysan doonaa ciqaab sharci ah oo adag ayaa lagu jira warka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka gelinkii dambe ee maanta ayay dagaaladu mar kale dib u qarxeen waxaana halkaasi isku fara saaray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland dagaaladii galabta ayaa waxaa ku gacan sarreeyey ee ciidanka axmed madoobe iyagoo ay u suuro gashay in gebi ahaanba ay gacanta ku dhigaan deegaanka raaskambooni deegaanka raaskambooni sida aan la soconno maalmihii u dambeeyeyba dowladda federaalka waxa ay keenaysay ciidamo kala duwan iyadoo saraakiisha hogaaminaysa ciidankaasi ay aad warbaahinta uga booteeyeen islamarkaana ay ku goodinayeen inay soo afjari doonaan maamulka axmed madoobe balse taa beddelkeeda maamulka axmed madoobe ayaa waxa uu ciidankaasi u qabtay in muddo shan iyo toban cisho ah ay isaga baxaan deegaanka waxaana sida muuqata muddadii oo dhammaatay askarta dowladda federaalk oo dhagaha ka fureystay ee digniintaasna ay maanta la kulmeen wixii looga digayey ee deegaankiina laga faramaroojiyey arrimaha muujinaya ee jabka ciidamadii dowladda federaalka ay geysay deegaanka raaskambooni waxaa ka mid ah in firxadka askartaasi ay gaareen deegaanada xadbeenaadka dhaca ee ay xoogga ku haysato dowladda kenya war ay daabacday ee waaxda la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ee dowladda kenya ayaa waxaa lagu sheegay in boqolaal ka mida ciidamada dowladda federaalka oo kasoo firxaday deegaanka raaskambooni ay isku dhiibeen ciidankeeda ku sugan deegaanka lagu magacaabo ishakaani oo dhaca xadbeenaadka kala qaybiya kenya iyo soomaaliya waaxdu waxa ay baraheeda internetka ku baahisay sawirro ka turjumaya askarta dowladda federaalka ee isdhiibay waxaana sawiradaasi ay muujinayaan askar qoryihii tuuray iyo qaar gacmaha kor u taagay oo isku dhiibaya ciidanka dowladda kenya dowladda federaalka oo muddooyinkii lasoo dhaafay ba aad u goodinaysay ayaanan ilaa iyo hadda wax wara ka soo saarin ee dagaaladii gelinkii dambe ee maanta ka dhacay deegaanka raaskambooni oo ay ciidamada maamulka axmed madoobe kula wareegeen raaskambooni taa cagsigeeda xubno taageersanaa dowladda federaalka oo ka qayb qaadanayay ee dagaalka xagga warbaahinta ah ee ay dowladda federaalka kula jirtay maamulka la baxay jubbaland ayaa waxa ay qireen in ay jabeen ciidamadii dowladda federaalka ee ku sugnaa raaskambooni islamarkaana uu firxadkooda gaaray xadbeen ka kala qaybiya kenya iyo soomaaliya ayna isku dhiibeen ciidamada kenya maamulka axmed madoobe waxa uu magaalada kismaayo ku qabtay dabaaldegyo ku aadan ee guusha ay sheegeen inay ka gaareen dagaalkii ay kula jireen dowladda federaalka iyo qabsashadooda deegaanka raaskambooni warbaahinta ka howlgasha magaalada kismaayo ayaa la isugu yeeray waxaana la sheegay in axmed madoobe uu qaban doono shir jaraa'id oo uu ku faahfaahinayo wixii ka dhacay raaskambooni iyo la wareegitaanka ciidankiisa ee deegaankaas deegaanka raaskambooni oo ah mid istaraatiiji ah islamarkaana ahayd meesha keliya ee ay dowladda federaalka ka joogtay gobolka jubbada hoose ayaa iminka muuqanaysa in dowladda federaalka uu gacanteeda ka baxay waxaana adag baa la leeyahay in dowladda federaalka ay mar kale halkaasi weerar ku soo qaado maadaama ciidankii kala duwanaa ee muddada ku qiyaabsan halka bil ay halkaasi ka soo dejinaysay ee galabta laga saaray raaskambooni